wuxuu yihi sheekhu iyo wa tacliiqu lxuruus lulitaanka qardhaasihii la lulayo ayaa ka mida shirkiga noocana in ictaqada fiiha hadduu qofku ka aamino addura wanafca inay dhib celiso waxna ay tarto min duuni illahi ilahay sokadi fawa akbar waa shirki weyn weyn qardhaasahan laga lulaayo wax weeyaan dadka way noo iman doontaa insha allahu tacaala laakiin xataa hadduu qur'aan ku qoran yahay qur'aan oo aad aaminto inay iyadu wax tarayso oo ay nafci keenayso ilaahay sokadi amabase dhib ay celinayso o ay riixayso dee shirki bay noqonaa taa shirki kuma jiro xataa hadduu qur-aan ku qoranya wey laakiin ta culimmadu ay ka hadleen waxa weeye hadduu qur-aan ku qoran yahay qofkuna waxa weeyaan uu aamino inay sababun tahay laakiin kaa dhibaatada riixaya wanaaggana keenaya ilaahay u yahay subxaana wa tacaala taasi waa inoo iman doonta laakiin tani waa maxay qardhaasa lafteedu inay dhibaato qofka saaran ka kor qaadayso ama wanaag ay usoo jiidayso qofku aamin waa shirkun akbar iyadoo bitajriba lagu ogaaday khaasatan anigu aan tajribeeyey in qardhaasaha dadkeena loo qoro aan qur-aanba lagu qorin waxaa dhacdo ka dhacday magaaladan aynu joogno in nin waxa weeyaan sheekh loo yaqaano weliba awliyo dadkeenu ay u yaqaanin islaam in wadaadi uu qabo uu usoo qoray qardhaas inta looga taageli waaye dabeetana waxa weeyaan markii la qaxay ee xaggaa la tegay dulcad iyo abokor iyo darar meelahaas la furfuray bahashi mise waxaaba ku qoranba dacaayad iyo cay odegeeda uu soo diray waa nin weyno sheekho awliye loo haysto karaamo leh wallahi hadi xaqiiqa weeye waaqiciya waxaa ku qoran cay iyo dacaayad odaygeedo da is yaqaaniin weliba ay isku reer yihiin uu soo dacaydeenayo caayo qaar baa dadka heesuun ugu qora waxay ku leeyihin anugu heesun baaban ugu qoraaba waayo qur-aankii de suuligayn la gelayaa buu ku le isaga laftiisa ogana khalad arrintu tag marka hees waxa weeyaan hebel hebel hobalka la idhahdaa uu tiriyey ayuu maan u qoraa un qaar wuxuun bay u xarxariiqaan alif ba iyo xuruuf muqataco googo'an qaar baad arkaysaa magacyo insi aanu lahayn ay ku qoray inaad waddo magacyo jin u dayna yihiin oo jinkaa loo baryayo markaa dadku waa waa waa cawaan weeye dadku wax loo qoray iyo wax lagu akriyo toona war kama hayaan qardhaas noo qor iyo cashar noo dhig iyo nagu tufuun bay odhanayaan arrimaha shuruudahooda waxaa ka mida in qofku uu ogyahay bal horta waxan waxay yihiin wain actiqadaha qofku hadduu aamino sabab inay tahayna fahuwa asqar waa shirki yar ka sagaalaad waa shirkun lafdiyun buu yihi waa shirki xagga lafdiga ereyga wa huwa isagu kullu lafdin waa erey kasta oo xakama caleyhi sharcu lislaami sharciga islaamku uu ku xukumay bishirki kalxalfi bigayri illah sida dhaarta ilahay cid aan hayn lagu dhaarto waa shirki buu tilmaamay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo waa ka qowli bacdi nnaas hadalka dadka qaarkood ay idhaahdaan maa lii ila allahu wa ant ilaahay iyo adiga mooyaane cid kale ma lihi oo ilaah iyo qofkii saasi ay isu garab dhigaan adiga iyo ilaahay mooyaane cid kale ma lihi la qofku waa inuu idhaahdo ilaahay baan leeyahay subxana wa tacaala kadibna adiga manaa qofkan ibni aadamkaahi waxyaaba uu kuu qaban karaa way jirtaa laakiin dee waxaasi ilaahay subxaana wa tacaala oo aan doonin kuuma qaban karo ilaahay awooddiisa iyo doonistiisa kama baxsana marka waa inaad tidhaahdo ilaahay kadibna adiga iyo wa tawakaltu cala allah ilaahay baan tala saartaiyo wa calayka adiga dadka qaarkoodna ilaahay iyo adiga ayaan arrinka u dhiibtay waa khalad wey waana shirki ilaahay baan arrinka u dhiibtay kadibna adiga waa inaad tidhaahdo iyo hadalka dadka qaarkood ay dhahan walowla allahu haddaanu ilaahay jiri lahayn iyo wa fulaanun hebel ilaahay iyo hebel haddaana jiri lahayn la kaana kada wa kada sidaayo saasu arrinku ahaan laha waa khalad taasina ilaahay iyo hebelna saas u garab dhigto waa inaad tidhahdo haddaanu ilaahay jiri lahayn kadibna waxa weeyaan aanu hebel sida ahaan lahayn manaa waxa weyan tusaalahaan haddaana ilaahay iyo darawalkoo xariifa aana jiri lahayn gaadhigu nala qalibmi laha xariifnimada darawalka waxba kama tarteen gaadhigan haddaanu ilaahay subxana wa tacala idin badbaadin ee waa inaad tidhahdo haddaanu ilaahay jiri lahayn kadibna waxa weeyaan ilaahay darawalkaasi aan ugu badbaadin lahayn darawalnimo si fiican u yaqaana waanu halaagsami lahayn ilaa hayri dalika oo min alalfaadi eryadii ashirkiyati ahayd wa shirku lafdiyu shirkiga lafdiga ahi ee dhawaaqa ahi qad yakuunu akbara mid weyn buu noqon karaa waqad yakuunu asqara mid yarna waa noqon karaa bixasabi nawci nawciisa ayay ku xidhan tahay wallahu aclam
waxaynu ka soo hadlaynay darsigii ku saabsanaa qeybaha faraha badan ee shirkigu uu leeyahay
waxaynu tilmaanay shirkiga qaybihiisa inaan la koobi karin oo aada iyo aad ay u fara badan yihiin hase ahaatee sheekhu waxa uu tilmaamay kuwo ka mid ah wuxuu yihi sheekhu xafidahu llah alcaashir ama ka tobnaad ee ka mida qeybaha shirkiga waa shirku altashriici waalxaakimiya shirkiga gala sharciyeynta iyo xukunka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay kitaabkiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq u leeyahay sharciyeynta am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah ilaahay wuxuu uhi ma waxa ay leeyihiin oy samaysteen kuwa shurakaa ah oo u sharciyeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala diin aanu jirayn waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay ilaahay xukumka inuu xaq u leeyahay kelidii oo cidi aanay la wadaagi karin walaa yushriku fii xukmihi axada ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkiisa cidna lama wadaagto taa markaa macnaheedu waxay noqonaysaa qofka yidhaahda aniga ayaa wax sharciyeynaya oo waxna xalaalaynaya ama xaaraantimaynaya ama waajibinaya waxa uu noqonayaa qofkaasi mid ku qabsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqaasi kelidii uu leeyahay waxaanu ku dhacay qofkaasi shir fii shirki tashriic sidaasoo kale qofka yidhaahda ilaahay xukumkiisa midaan ahayn ayaa bannaan in wax lagu kala xukumo amaba se xukumka ilaahay la mida ama ka wanaagsan kaasina wuxuu noqonayaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qabsaday xukumkii kelidii xaq uu lahaa oo ku dhacay shirku alxaakimiya wuxuu yihi sheekhu wahuwa shirku altashriici waalxaakimiya an yanbuda alinsaanu insaanku waa inuu tuuro alkitaaba waasunna kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka aw bacda axkaamihima ama axkaamtooda qeyb ka mida uu tuuro oo ya'khuda uu qaato biaaraa'i arijaal ragga ra'yigooda uu qaato iyo wa qawaaniini albashar basharku xeelarka ay dejiyeen ee kitaabka iyo sunnada khilaafsan ee ka hor imanaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi am lahum ay bal lahum waxaa u sugnaaday kuwaasi shurakaa kuwa shuraka ah oo sharacuu lahum u sharciyeeyey min addiin diintii xoole uu ka mid yahay waxa ay sharciyeeyeen maa shay bay u sharciyeeyeen lam ya'dan bihi illaah ilaahay subxaana wa tacaala aanu ogolaanin waxaanu ilaahay ogolaanin ee u sharciyeeyeen oo midlu cibaadati alawthaani waalasnaam caabuditaanka caabudayeen asnaamta iyo awthaanta xalaashayga xalaashanayeen baktiga kadalika waxa weeyaan laynta ay laynayeen caruurtooda iyo waxyaabo kaloo fara badanoo noocaasiya ilaahay baa markaa sharciyeynta kelidii xaqu leh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi ittakhaduu waxa ay ka yeesheen yuhuud iyo nasaaro axbaarahum culimmadoodii wa ruhbaanahum cubbaaddoodii arbaaban rabbiyay ka dhigteen min duuni illaahi ilaahay sokadii waalmasiixa bna maryam masiix ina maryam oo ciise calayhi salaatu wasalaam isagana rabbi ayay ka dhigteen wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxida ilaah qudha laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane subxaanahu ilaahay waxa uu ka nasahnaaday oo aanu ku sifaysnayn camaa yushrikuun waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala ay u shirki yeelayaan ee cid ay ka dhaxaysiinayaan aayaddan waxaa fasiraya xadiidka cadiy ibnu xaatim ninkaasi cadiy ibnu xaatim oo ahaa nin ka mida min annasaara kiristaanka ayaa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo xidhan saliib rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku yihi alqi canka hada alwathan war sanamkan kaa laalaada bal horta iska tuur waa kan iminka gawaadhida qaarkeed lagu xardhayba ama hay-ada ha lahaadaan ama shayaadiin ha lahaatee alqi canka hada alwathan sanamkan iska tuur buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hada saliib karooskaasi noocyo badanna wuu leeyahay waa wathan sanam weyn marka aayaddan qur-aanka markuu rasuula ka maqlay wuxuu yihi ninkaasi rasuulka ilaah dee maanaan caabudi jirin culimadayada iyo cubaadayada rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iyaanay ahayn kuwa idiin xalaaleeya wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey oo dabeeto aydaan xalaal idinkuna u aamini jirin oo xalaal aydaan ka dhigan jirin miyaanay ahayn kuwa idinka xaaraantimeeya wax ilaahay uu xalaaleeyey oo idinkuna aydaan ahayn kuwa shayga xaaraan markaa uu aamino ka dhiga haa sidaa waanu samayn jirnay buuli rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam cibaadada haddaba aada caabudi jirteen ee la sheegaya waa ta noocaasiya idan aayaddu waxay tusinaysaa marka xadiidkaa si fasiraya aynu eegno qofka culimo ama cubaad ama xukaam ku raaca xalaalaynta xalaalaynaya waxa ilaahay xaaraantimeeyey oo aaminada inay xalaalayn karaan oo shaygaastaa xalaal uu ugu noqonayo ama xaaraantimaynta xaaraantimeynaya waxa ilaahay xalaaleeyey qofkaasi inuu noqonayo qof ciddaasi caabuday shirkina sameeyey sida ilaahay subxaana wa tacaala aakhir laaya ku tilmaamayo laa ilaaha ilaa huwa subxaanahu camaa yushrikuun shirkiga ilaahay laga nasahayo ee ay sameeyeenna waa ka aayadda awalkeeda lagu sheegay oo ah xalaalaynta iyo xaaraantimaynta in lagala kulmo o laga qaato meel kale oo aan ahayn sharciga ilaahay iyo diintiisa wa qaala yuusufu calayhi salaam nebi yuusuf wuxuu yihi sida ilaahay uu inooga warramay isagoo la hadlaya labadii nina jeelka lagu wada xidhay in ilxukmu ilaa lilah waar xukumka ilaahay oo qura ayaa iska leh xataa rusushu maaha iyagu kuwo dejinaya xukum ku dhisan hawadooda iyo ra'yigooda waxay ku hadlayaan waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa amara ilaahay waxa uu xukumay oo u faray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wahada daliil waadix oo tusinaya xukumka u horeeya ee ilaahay subxaana wa tacaala in laga qaato ay waajibka tahay inuu yahay tawxiidka iyo shirkiga in laga tago taa waxaanu leeyahay dad fara badan baa waxay u fahmayaan haddii xukumkaba lasoo hadal qaado in looga jeedo uun fulinta xuduudda iyo howlaha noocaasiya xukumka halka u sarraysa shareecadoo la ysku xukumo halka u sarraysa waa tawxiidka oo la fuliyo iyo shirkiga oo laga tago oo lala dagaalamo sidaa ogeed muxuu ilaahay yidhi in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ilaa iya xukumka ilaahay kelidii uu leeyahay waxaa ka mid ah inaad kelidii caabudaan dalika arrinkaasi addiinu lqayim waa diinta toosan walaakina akara annaasi laa yaclamuun hase ahaatee dadka badankoodu garan maayaan marka ayaddu waxay tusinaysaa xukumka inuu ilaahay kelidii xaq u leeyahay qofka yidhaahda cid kale ayaa xaq u leh wuxuu noqonayaa xaq khaasa oo ilaahay u gaara qof ku qabsaday oo ku dhacay shirki akbar oo weyn oo ah mid millada iyo diinta lagaga baxayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi walaa yushriku lama wadaago ama ma wadaajiyo fii xukmihi xukumkiisa axadan midnaba bimacnaa isaga iyo cid kale xukumkiisa kama dhaxaysiiyo ilaahay subxaana wa tacaala xukumku waa mid isaga u gaara ama ha noqdo qadarka iyo maamulka caalamkan ilaahay qadar ahaan uu maamulayo ama ha noqdo sharci xukumka sharciga diiniga ah labadaba ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa la gaara cid la wadaagtaana ma jirto qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi afa xukma aljaahiliya jaahiliyada xukumkeeda miyay yabquuna doonayaan oo ay jecel yihiin inay raadinayaan jaahiliyadana waxaa looga jeedaa kulu maa khaalafa alxaqa fahuwa jaahiliya wax kastoo xaqa khilaafa waa jaahiliya wey ama ciddaasi cilmi darra ha ugeyso ama ha ugeyso cilmigiisi waana ku camalfalahay jaahiliyaa la yidhaahdaa xukun kastoon xukumka ilaahay ahayna waa jaahiliyo ama ha noqdo mid ay xukuumadi fulinayso ama mid ay shucuub ay ku dhaqmayso ama mid salaatiin iyo cuqalo kasoo fulaaya ama mid ashkhaas iyo afraad kasoo fulaya fahuwa jaahiliya wey sidaa ogeed ba axad taabiciin sida ibnu kaiir uu tilmaamay raximah llah ayaa waxaa la weydiiyey inuu markhaati ka noqdo masale ku saabsan caruur nin u dhalay oo jawr iyo dulmi uu ku sameynayo cadaalad macna u ka tegey markaasuu aayaddan ku dul akriyay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi ilahay yaa ka wanaagsan xukman xagga xukumka ilahay yaa ka xukun wanaagsan xukumka ilahay subxaana wa tacaala waa xukmun mabniyun calaa cilmin wa calaa xikma wuxuu ku dhisay xukumka ilaahay aqoon cilmi iyo xikmad macno la-aan kuma dhisna wa huwa latiifu lkhabiir ilahay subxaana wa tacala waa mid addoomaha u naxariisanaya o u turhaaya khabiirna xogogaalo xaalkooda oo wixii ku habboon iyo wixii aan ku habboonayn og rabbi subxaana wa tacaala oo ka warhaya ilaaha subxaana wa tacaala caynkaasi abuuray addoomaha xukumka ugu talagalay inay ku socdaan mid ka wanaagsan loo heli maayo laakiin yaa fahmaya xukumka ilaahay wanaagiisa liqowmi yuqinuun qowm yaqiin leh manaa iimaan leh ayaa fahmaya laakiin qofku haddaanu iimaanba lahayn wanaagga xukumka ilaahay uma muuqdo hadduu iimaankiisu daciif yahayna sidaasoo kale xukumka ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggiisu sidii la rabay ugu muuqan maayo sidaa awgeed baad arkaysaa dad fara badan oo xukumka ilaahay wanaagga uu ku sheegaya uu la fool xun yahay oo uu la taagtaagan yahay oo aanu la habboonayn maha xumaan xagga xukumka ilaahay ka timi ee waa xumaan xagga ibni aadamka iyo basharka noocaasiya ka timi weeye isaga ayaan hagaagsanayn waxaa laga yaabaa in qoraxdaasi iyadu iska wanaagsan indhahaagu inay dee arki waayaan oo ay kuwa muuqan weydo marka maaha inay qoraxdu daciiftay adiga ayay indhuhu ku liitaan qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru lfamu طacma almaai min suqmin waxaa dhici karta sida shaacirkaasi uu yidhi inay indhahaagu inkiraanay diidaan iftiinka qoraxda bakoore kugu dhacday awgeed waxaa dhici karta afkaagu biyaha macaan ee lagu nool yahayba inuu dhadhankooda inkiro oo uu diido maaha inay biyuhu xumaan leeyihiin laakiin afkaaga ayaa ayaa xanuunsanaya markaa qofka xukumka ilaahay wanaaggiisa arki waaya isaga ayaa mariida isaga ayaa buka oo xanuunsanaya ee maaha inuu xukumka ilaahay subxaana wa tacaala aanu habboonayn bal xukumka ilaahay waa saalix likulli zamaan wa makaan wakti kasta iyo meel kastaba waa u habboonye ilahay baa ugu talagalay subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi alam tara miyaanad arag ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayk sharciga lagugu soo dejiyey iyo wamaa sharciga unzila lagu soo dejiyey la soo dejiyey min qablika horta oo yuriiduuna haddana doonaya an yataxaakamuu inay u xukun tagaan ila taaquut taaquutka waa cid kasta oo xadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey lagaga gudbaayo taaquudku wuxuu noqon karaa waxa weeyaan mid la caabudayo ama mid la raaco ama mid la adeecayo taaquudku waa alkuhaan wasaxara waa dawaaqiit weeye faaliyayaasha iyo saaxiriintu kadalika kuwa ku xukumaya bigayri sharci illahi wa diini sharciga ilaahay diintiisa midaan ahayn hum anfusuhum waa dawaaqiit ama xukaam ha noqdaan ama ha noqdaan kuwa culimo sheeganaya culamaau suu ah ama ha noqdaan waxa weeyaan kuwa kaleba kuwa reero u taliya oo salaadiin iyo cuqalo ah iyaguna xeerar ay dejiyeen reeraha ku maamula anfusuhum waa dawaaqiit iyaga iyo xukaamta wax allaaliya waxay isdhaamaan ma jirto waa nafsu shay waxaa u dheerun xaakimku inuu leeyahay awood xukunkiisa baadilka uu ku fuliyo kuwanina awooddaasi ayuun baanay ahayn laakiin xagga xeerdejinta iyo in dadkii lagu maamulo sharciga ilaahay midaan ahayn waa ka siman yihiin asalaatiin walxukaam waqad umiruu waxaa la faray buu ilaahay yidhi waqad umiruu iyada oo la faray an yakfuruu bihi taaquudka inay ku gaaloobaan oo waxa uu wado dhan ay waxba la-aan ka soo qaadaan wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa an yudilahum inuu hallaabiyo kuwaasi dalaalan hallow oo baciidan fog oo xaqa uu ka durkiyo marka insha allah baab buu keeni doonaa sheekhu uu kaga hadlayo wujuub alxukm bima anzala allah siday waajibka u tahay in wax lagu xukumo sharciga ilaahay uu soo dejiyey halkaasi ayaa markaa si fiican u kala dhigdhigi doonaa goorta kufri iyo gaalnimo weyn ay noqonayso arrintaasi iyo goorta waxa weeyaan aanay noqon ahayn ka koob iyo tobnaad sheekhu wuxuu yihi waa shirku lmaxaba waa shirkiga jacaylka gala wa huwa isagu waxa weeyaan an yuxiba alinsaan insaanku inuu jeclaado hayra allah cid aan ilaahay ahayn ka xubbihi lilah sida ilaahay uu jeceliya oo kale aw ashadda ama kaba daraba qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man yatakhidu mid yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadii andaadan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu la masaynayo kuwaasi oo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubi illah sida jacaylka ilaahay oo kale marka maxabada lafteedu qaybo ayay leedahay maxabadu cibaada ayay noqotaa oo jacaylka ilaahay aada jeceshahay waa cibaado jacaylka aad jeceshahay arrinka ilaahay uu jecel yahayna waa cibaado maxabada iyo jacaylku shirki buu noqdaa oo cid aan ilaahay ahayn ciday doonaysaba ha noqotee haddaad jeclaato jacaylka ilaahay mid la siman oo la mid a arrinkaas shirki buu noqonaya maxabadii cibaadada ahayd ayaad ilaahay cid kale ka dhexaysiisa haddii jacaylka cid makhluuqa aad u qabtaa jacaylkii ilaahay uu dul mara uu ka ziyaadana waa shirki shaki la-aan jacaylka ilaahay la jeclaada iyo rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo shayga allah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin iimaanka ayaa uu ka mid yahay bal waaba dhadhankii iimaanka wuxuu yihi sheekhu ka labiyo tobnaad waa shirku alkhawfi waalkhashya shirkiga cabsida iyo khashyada khawf iyo khashyana farqi udhexeey waynu tilmaanay oo khashyada waxaynu nidhi waa alkhawf almabniyi cala alcilm waa cabsida ku dhisan cilmiga haddii qofku cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala uu ka baqdo baqaha ilaahay uu ka baqaayo mid la siman amabase ka sarreeya oo ka fara badan shirki ayaa uu ku dhacay ka galay xaggii cabsida sayaati alkalaamu calayhi fi aqsaabi alkhawfi insha allah meesha sheekhu uu kaga hadlaayo qaybaha khawfka iyo cabsida ay qaybsanto ayuu ku sheegi doonaa kaana ka saddexiyo tobnaad wuxuu uhi waa shirku lqasdi shirkiga ujeedada iyo waliraadati doonista shirkiga qofka ka gelaya ujeedada camalkan muxuu ula jeedaa qofka muxuuse waxa weeyaan ka doonaya ma ilaahay wejigiisu ula jeedaa camalka wanaagsan mise wax kale ula jeedaa muxuu la doonayaa camalkan ma ilaahay daraaddii buu camalkan u doonay mise waxa weeyaan ujeedo kale ayuu ka leeyahy haddii qofku camalkii wanaagsan ee saalix ahaa qasdi kaliya ujeedo kale u ka yeesho sida ha lagu arko ha lagu maqlo ha lagu ammaano waxau noqonayaa qofkaasi mid shirki uu ka galay qasdigii iyo doonista wa huwa isagu waxa weeyaan an yuriida alinsaanu insaanku inuu la doono bicamalihi camalkiisa hayra allah cid aan ilaahay ahayn wayaqsuda bihi uula qastiyo hayra wajhi illah wejiga ilaahay waxaan ahayn fa hada kaasi shirku lqasdi waaliraada waa shirkiga qofka ka gelaya doonist qasdiga iyo doonista qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi faman kana yarjuu waar kii ahaaday mid rajaynaya liqa'a rabbih rabbigii inuu la kulmo lakuna wanaagsan falyacmal ha sameeya camalan saalixa camal wanaagsan oo bimacnaa waafaqsan sharciga ilaah iyo diintiisa walaa yushrik bicibaadati rabbih cibaadada rabbigii aanu la wadaajinin axada midnaba laakiin qofkii aan ilaahay subxaana wa tacaala la kulankiisa aan doonahayn ujeeddo kale leh kaasi macnaheedu waxay noqonaysaa inuu dee shirki ku dhacay ile waata la yidhi ninka doonaya ilaahay daraaddi camal inuu qabto camalka saalixa ka dhigo diinta ha waafajiyo cidna yaanu la wadaajinin rabbigii wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa xadiid lqudsi weeye waa hadal ilaahay uu ku hadlay xadiid lqudsigu hase ahaatee qur'aan ma aha wuxuu yidhi ilaahay ana anigu aqna shurakaa shurakada ka ugu kaaftoon badan baan ahay can ishirki shirkiga ugu kaaftoon badan ka kaaftoon bimacnaa shirkiga man camila qofka sameeya camalan camal oo ashraka fiih oo ila wadaajiyey macii aniga uu ila wadaajiyey hayri cidaan aniga ahayn taraktuhu wa shirka isaga iyo shirkigiisaba waa uga tegaya na ilaahi subxana wa tacaala ma ogola camal in loo qabto isaga iyo cid kale laga dhaxaysiinayo cidda saa samaysee naga dhaxaysiisana isaga iyo camalkiisaba waa waa uga tegayaa buu leeya rabbi subxaana wa tacaala wax macnoo camalkaasi ilaahay agtiisa uu ka yeelanaya bimacnaa ma jirto wax ilaahay qofkaasi uu kaga helayaana ma jirto oo ah waxa weeyaan abaalmarin wanaagsan iyo ammaan ka afar iyo tobnaad waa shirku aaca wa huwa isagu waxa weeye an yuiica alinsaan an yutiica alcabdu addoonku inuu adeeco shaksan qof inuu ku adeeco fi taxliili xaraamin wax xaraama xalaalayntii aw taxriimi xalaalin ama wax xalaale xaaraantimayntii ku adeeco oo u aamino shaygii inuu yahay shaygii xaaraamtahaa inay ciddan xalaal uga dhigtay uu aamino isagoo garanaya inaana ciddan waxba xalaalayn karin oo ilaahay subxana wa tacala u xaaraantimay cagsiguna waa saas oo kale qaala allahu tacala ilaahay wuxuu uhi ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii iyo warahbaarahum cubaadoodii arbaaba rabbiyay ka dhigteen min duuni ilahi ilaahay sukadii say uga dhigteenna waynu tilmaannay inay xalaalaynta iyo xaaraantimaynta iyaga ay ka qaadan jireen ka shan iyo tobnaad waa shirku dacwa waa shirkiga gala dacwadda lafteeda oo qofkii haddii ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii dadka ugu yeedhaayo hada waa ikhlaas haddii ujeeddo kale uu ka leeyahay dacwadan lafteedana dee waa shirki dacwadii gala wey hadduu qofku leeyahay aad ku heshi dad fara badan oo adiga ku raaco adiga kuu sacabtuma amabase waxa weeyaan adduunye aad ku heshid ama mansib iyo xukmi aad ku gaadhid dadka khayrka iyo wanaaggan aad u sheegayso waa shirki dacwada lafteedii galay faa'ida qaala ibnu lqayim raximah llah fii madaarij saalikiin washirku buu uhi sheekha shirkigu anwaacun waa qaybo kaiiratun fara badan oo laa yuxsiiha aanu koobi karin ila allah ilahay mooy cid kalema koobi karto waayo cibaado waa fara badantoo lama koobi karo cibaado kastana dee shirki baa kasoo horjeeda walow dahabnaa haddaynu tegi lahayn aynu bimacnaa u qastii lahayn nadkuru inaynu sheegno anwaacahu qaybihiisa latasaca alkalaam hadalku wuu ballaadhan lahaa acdama itisaac ballaadhashata ugu weyn walacala allaha waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala an yusaacida inuu ugu kaalmeeyo biwadci kitaabin fiih kitaab inaanu ka dejinno ka hadlaaya qaybaha shirkiga iyo wa fii aqsaami qaybihiisa iyo wa asbaabi asbaabta keenta shirkiga waayo asbaab buu leeyahy iyo wa mabaadi'ih meelaha bimacnaa uu ka bilaabmo iyo wa madaratihi dhibkiisa uu leeyahay adduun iyo aakhiraba iyo wamaa yandaficu bihi waxyaabaha layskaga riixo shirkiga ee la yskaga difaaco halkanna waxa uu soo ururinayaa sheekhu shirkiga qaybihiisaa faraha badan ee uu tilmaamay ee wuxuu sheegaya inay laba qaybood in isugu soo ururayso mulakhasu shirki wuri shirkiga soo koobistiisa qaala yanqasimu shirku shirkigu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismeyni laba qaybood akbara mid weyn iyo wa asqara mid yar falakbaru shirkiga weyni mukhrijun min almilla qofkii waa mid diinta ka saaraya shirkiga weynna waxaa looga jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala xaqi uu lahaa in cid laga dhaxaysiiyo ama loo leexiyaba diintii buu ka saaraya qofka sameeya marka hadduu marka horeba ku jiray dhiiggiisii baa xalaal noqonaya maalkiisii iyo iyo cirdigiisa wاlأصغru ka yarna غayru mkrijin waa midaan ka saarahayn min almila shirku اlasqarkuna waa acmaasha diintu shirki ay ku sheegtay hase ahaatee ay tilmaantay inaan miladiiyo diintaa lagaga baxahayn walaakinadaase yeeshee shirkiga asqarka ay diinta yaan lagaga bixinbe akbaru min alkabaa'ir dembiyada waaweyn waa ka wenyahay fa min ashirki alabar shirkiga weyn waxaa ka mid ah adabxu ligayr illah ilahay cid aan ahayn in loo gowraco sida in loo gowraco jinka ambiyada malaa'igta awliyada iyo saalixiinta wahaakada iyo wanadaru nadarka loo nadrayo ligayr illah iyo wa ducaau gayr illah baryada la baryayo cid aan ilaahay ahayn cid dhimatay cid kaa maqanan ku maqlahayn in cid la weydiisto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin iyo wasujuudu ligayr illah ilaahay cid aan ahayn in loo sujuudo cibaadatan iyadoo looga jeedo ilaa gayri dalika laga gaadhayo kuwaa kuwaan ahayn wa min ashirki alasqar shirkiga yarna waxaa ka mida alriya istuski qofka oo camalkii qurxinaya camalka ilaahay daraaddii buu u samaynaya laakiin wuu qurxinaya si loo arko iyo wa sumca ismaqashiinta oo sawdkiisi maalan fi qira'ati lqur'aan qur-aanka markuu akhrinayo ama cinda takbiir fi salaa markuu takbiiranayo salaada dhexdeeda ayaa uu qurxinaya isagoo ujeeddadiisu ay tahay bal in la maqlo oo ammaan uu ku helo iyo walxalifu bigayr illah ilaahay cid aan ahayn lagu dheer lagu dhaarto min gayri tacdiimin iyadoon cidda aan la weyneynaha weyneynta ilaahay oo kale ama haddii ciddaa lagu dhaaran in la weyneeyo weyneynta ilaahay mid lamid ama ka sarraysaba taas shirka akbar ay noqonaysaa iyo wa qowlu maalihi qowlka qofku idhaahdo ma lihi ila allahu anta ilaahayo adiga mooyaane cid kale ma lihi oo ilaahyo cid kale saa isugu cadfo saa isu raaciyo sidaa saxdiina waa inuu idhaahdo ilaahay mooyaane cid kale ma lihi kadibna adiga iyo qowlka qofku idhaahdo waahiqun fi llah ilaahay baan ku kalsoonahay iyo wa fiika adiga ilaahay iyo adiga iyadoo dhan iska ilaali inaad ilaahay sheegto dabeetana iyo aada dhigto kadibna cid kale aad ka dabageyso waxay tahay tusinaysaa ilaahayo ciddaasi inaad aad masaynayso maanaa aad isku mid aad ka dhigayso maxaa loo baahan yahay inaad tidhaahdo maanaa ilaahay mooyaane cid kale waxba ima qaban karto ilaahay mooyaane cid kale ma lihi kadibna idinka kadib isticmaal bimacnaa uma laa macnaa rasuulku uu diiday le waadaa la isticmaalo maa lii ila allah wa anta oo iyo lamida laakiin wuxuu amray in la isticmaalo uma oo macnaheedu yahay kadib oo tusinaysa bimacnaa in marka hore xaqaasi ilaahay subxaana watacaala la siinayo kadibna laleeyahay khalqiga ilaahay waxay awooddoodu noqoto de ayay ka qaban karaan laakiin cidda arrintaasi wax ka qaban karta waa rabbi subxaana wa tacaala halkanna waa mulakhasu lkufri kufriga isagana iyo balgaalnimada waxa la idhaahdo soo koobisteeda oo waxaa dhici karta qofku inuu ku kufriyo dee waxaan shirki ahayn inuu ku kufriyo ayaa dhici karta sida ahlucilmiga qaarkood ay ku tageen in kufriga iyo shirkiga farqi u dhexeeyo oo nin kastoo shirki sameeyey kufri waa sameeyey oo shirki kastaa waa kufri de waa gaalnimo laakiin kufri kastaa shirki maha bay yidhaahdeen bacdu ahli lcilm culimada qaarkood oo qofku isagoon shirkiba samaynin ayaa si kale ugu gaaloobi karaa wuxuu ihi sheekhu marka alkufru gaalnimadu qismaani waa laba qaybood iyaduna waaxid akbaru mid weyn athaanina asqar mid yar taweynna waxaa looga jeedaa waxaa sharcigu gaalnimo u ku tilmaamay diinta dee lagaga baxayo asqarkana waxaa looga jeedaa arrimo badan baa jiro diinta aan lagaga bixin oo qofku aan ku gaaloobahayn hase ahaatee waxa weya shareecadu ay ku tilmaantay dee kufri ay ku itlaaqday marka haddaad lafdul kufri ku aragto qur-aanka ama sunnada mar walba loogama jeedo mid diinta lagaga baxo ee kufrigu labada qayboodba wuu yeeshaa ee kan looga jeedo balraadi wain shita haddaad doontana faqul waxaad tidhahdaa kufriga wuxuu u qaybsamaa mukhrijun min almilla mid diinta lagaga baxo iyo hayru mukhrijin min almilla midaan diintaan lagaga bixin fa ama alkufru lakbar kufriga weyn miyaa wa huwa isagoo almukhriju min almilla waa ka millada iyo diinta lagaga baxee fa aqsaamun waa qaybo wey kufriguna aslanba waa cadamu liimaan waa iimaan la-aan haddii qofka marka hore qalbigiisa aanu iimaanba gelin dee waxaa galay waa kufri oo mar hadduu iimaan meesha ka maqaya kufri baa jooga haddii marka hore qalbigiisa iimaan galay oo iimaankii uu ka baxayna oo iimaankii uu ka caraabay amabase waxa weeyaan uu ka kallahayna dee iimaankaasi meeshaa uu ka baxay waxa u weydaartay kufri baa la yidhaahdaa kufrigaa iimaanka soo weydaartayna dee waa noociye badan yahay oo marba waxa ay ku xidhan tahay waxa qofku uu sameeyo de waxa uu aamino markaa kufrigu saasuu qayba u yeeshay wuxuu yihi qaybta kooda kufr takdiib kufriga beeninta de kufriga ay ku dhaceen de kufaar quraysh waa inay xaqiiba ay beeniyeen yidhahdeen waxaanu sheegaya waxba kama jira waa been ama waaba sixir ama waa faaliyanimo ama ninkan waaba gabayaaba kufru takdiib weeye kaasi kufriguna beeninta oo qura kuma urursano qofku isagoon beeninoo xaqii rumaysan buu kufrii karaa sida aynu tilmaami doonno oo dee ibliisba muu beenin oo mu odhan ilaahay waxa uu sheegay waa wax xaqa maha mu odhan markuu ilahay yidhi waar aadamu sujuud isagii malaa'igta muxuu ku kufriyey ibliis amarkii ilaahay buu diiday iyadoo diidmadaasi kibir uu geeyey ilaa ibliisa abaa wastakbara buu ilahay yidhi subxana wa tacaala marka isagoo rumaysan ilaahay isagoo rumaysanoo fabicizatika la uwiyanahum ajmaciina leh isagoo amarkan ilaahay aan diidanayn waxaan ujeeda isagoon amarkan ilaahay aan beeninahayn ee rumaysan ayaa uu kufriyey maadaama amarka ilaahay kibran uu diiday ka labaadoo kufru lilxaad buu yihi waxaan uga jeedaa dadka ilaahay subxana wa tacaala jiritaankiisa ma diida gaalnimada ay ku dhacaan ka saddexaadna waa kufru ljuxuud juxuudkana macnihiisu waxa weeye alinkaaru maca alcilm qofkii oo xaqii garanayaa inuu iska diido waa kufrigaa ibliis uu ku dhacay oo kale amarka ilahay inuu xaq yahay waa garanayay laakiin waa iska diiday isagoo diidmadiisaasi kibir uu asal u yahay oo farqiba udhaxeeya qofka oo ilaahay daacadiisii ka taga isagoon iska kibrinahayn taasi macsiyay noqonaysa iyo qofka oo ka taga ilaahay daacadiisii iyadoo ka tegitaankaasi uu la socdo kibrin uu iska kibrinayo taasi kufri bay noqonaysaa waa kufrigii ibliis waxaa lamida kufriga yahuud iyo nasaara ay ku dhaceen waa garanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum hase ahaatee iyagoo garanaya ayaa haddana ay diideen alinkaaru maca alcilmi weeye juxuudku xaqii oo garanayo qofka haddana uu diido ka afraad waa kufru shirki kufri kusoo xaasila shirki qofku inuu sameeyo oo qaybaha shirkiga faraha badan ee sheekhu uu tilmaamay samayntooda oo dhami de waa kufri weeye ka shanaadna waa kufru linkaar kufru linkaar maan anaga ahlucilmiga cid gooni u sheegaysa kufru juxuudka ayuunbuu soo hosgelaya ay kufru juxuudka inu hi waa diidmo xaqii la diido iyadoo la garanayo ka toddobaadna waa kufru listihzaa kufriga jeesjeeska iyo wasukhriya in xaqii lagu jeesjeeso oo lagu dheeldheelo waa kufri taasina soo hore aynu u tilmaanay inoona iman doonto insha allah ta sideedaadna waa kufru licraaq waa xaqii qofku uu ka jeesto laa yatacalamu walaa yacmalu bihi oo aanu baran aanu kuna camal falin shayga ka jeedashadiisa lagu gaaloobayaana waa aslu diin diinta asalkeeda ee muslim lagu noqonayo bimacnaa kufrigana lagaga badbaadayo ka sagaalaad waa kufru libaab ihi kufriga imtinaaca qofkao xaqii iska diida iyo walistikbaar iska kibirinta oo qofku haddii waxa weeyaan shaygii waajibka ahaa uu ka tago iyadoo ka tegitaankiisa uu kalifayo inuu iska kibrinayo oo iskaba sarraysiinayaba waxa uu noqonayaa kufrigaa uu ku dhacay kufru liba walistikbaar waana gaalnimo weyn ka tobnaadna waa kufru nifaaq oo macnaheedu yahay qofkaoo xaqii sheeganaya inuu rumaysan yahay oo dusha islaamnimo iyo iimaan ka muujisanaya se haatee kufri iyo gaalnimo ay u qarsoon tahay oo qalbigiisa aanu iimaan ku jirin waa kufru nifaaq baa kaana la yidhaahdaa ka koobiyo tobnaad kufru lcinaad kufru lcinaad waliibaa walistikbaar isku mid bay ka dhigaan ahlulcilmi qayb gooniya kama dhigaan kufru lcinaad ka labiyo tobnaadna waa kufru zandaqa kufru zandaqana wuxuu la mid in kufru nifaaq oo lafdiga la isticmaali jiray
fii zamani tashriic waqtigii rasuulka alayh salatu wasalaam wuxuu aha nifaaq fuqahada dambena nifaaqii ee waxay u bedele waxa iyaguna ay ku istilaaxeen emeeri bixina uga dhigteen lafdigaasi azandaqa markaa kufru zandaqa iyo kufru nifaaq waa isku mid kufru lcinaad iyo kufru limaa walistikbaarna waa isku mid kufru linkaar iyo kufru aljuxuudna waa isku mid wax farqi uma dhexeeyo
kufru almuwaalaati liacdaai lislaam kufriga qofku uu ku kufrinaayo xigtaysiga uu xigtaysanayo cadowga islaamka ee uu jecel yahay ee uu soo dhawaysanayo waxaana ahlucilmigu ay yidhaahdeen qofka gaalada xigtaysta ee xidhiidhiya ee jecel ee arrinkaasina ay kallifayso inuu raalli ka yahay waxay aaminsan yihiin bimacnaa uu ku waafaqsan yahay oo aanuu ku inkirsanayn kaasi ayaa muwaalaadkiisu xigtaysigiisu kufri weynuu noqonayaa akbaro diinta lagaga baxo si haatee qofka arrin kale uu ku kalifayso arrimaan ahayn dembi weynoo foolxun buu ku dhacay qofkaas jidkii toosnaana waa ka hallaabay sida ilah uhi faqad dalla waman yafcalu minkum faqad dalla sawaa sabiil qofka xidhiidhinta cadowga islaamka sameeya jidkii toosnaa uu kalma buu ihi rabbi subxaana wa tacaala maruu ka hadlaya qadiyadii saxaabigii la odhan jiray waxa weeyaan xaatib ibn abi baltaca oo warqadda u qoray nimankii kufaaru quraysh isagoo saxaabiya oo yidhi nebigaa idinkusoo waa idinku soo socdaa nebi maxamed iyo ciidankiisa ka digtoonaada rasuulku waa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wixii ku kalifay markuu yidhi igumay kalifin jacaylaan gaalada u qabo iyo kufriga gaalnimada iyo nacayb islaamka iyo ehelkiisa aan u qabo waxaan doonayu nimankaa agtooda bal inaan yad ku yeesho gacan oo xoolahayga iyo dadkayga maka jooga bale ay ii ilaaliyaan ilaahay subxana wa tacala wuxuu tilmaamay arrinkaasi inuu dalaal yahay baadi inuu yahay arrinkaas si aayaadka qur-aanku soo degaya tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima jaakum min alxaq hase ahaatee markuu yidhi sidaasi ayaa aniga ii geysay nebigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam waar iska daaya run buu idiin sheegay cumar ibnu khaaabna markuu lahaa ma dilaa yaana arrinka noocana arrimo noocaasiyo fara badan baa jirto saxaabada ridwan ullahi calayhim daahirka intay eegeen ay ku xukumeen inay tahay nifaaq sida arrinkan iyo arrinkii markii munaafiqiinta qaarkood ay tuhmeen caaisha radia allahu canha saxaabada qaarkood markaasi qabiil ahaan ay u difaaceen oo saxaabi kale oo ku lahaa inaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin bimacnaa alfaada noocaas iyo saxaabadu ay itlaaqayeen daahir alxaal iyagoo eegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu ku waafiqin axkaam kamay qaadan ahlulcilmigu siduu tilmaamay sheikhu lislaam raximah llah kaafiriyo tobnaad waa kufru ridda kufriga riddada bimacnaa qofkoo diintii ka noqda kufri isagoo gooniye maaha waxaa lagu ridoobaa in la sameeyo qaybaha kufriga mid ka mid a imaa qofku inuu ku dhawaaqo qowl diinta lagaga baxo ama inuu sameeyo ficil ficil diinta lagaga baxaayo ama inuu aamino wax aaminitaankiisa diinta lagaga baxaayo ama in shay diinta ka mid oo xaqiiqo sugan uu ka shakiyo taasi ayaa lagu ridoobaya diinta lagaga baxaya wuxuu uhi kufru lmunajimiin kufriga faaliyayaasha iyo wasaxara saaxiriinta isaguna qaybahaasi ayuu mid un gelaya kufrigoodu nimanka waana inoo iman doonaa ka lixiyo tobnaad kufru man yusadiqu lmunajimiin kufriga qofka rumaysanaya faaliyayaasha xidigayaasha iyo walkuhaan faaliyayaasha ka rumaysanaya isla bal qaybkii waxyaabaha maqan bay wax ka og yihiin kaasina dee kufriya gaalnimu ku dhacay waana inoo iman doonta masaa-ishaas insha allah wuxuu uhi sheikhu ama alkufru lasqaru kufriga yar miya wa huwa isagu hayru mukhrijin waa midaan qofka ka saarahayn min almillati diinte fa aqsaamun qayba weeyaan minhaa waxaa ka mida qaybahaasi kufru nicma nicmadoo lagu kufriyo bimacnaa laga mahadnaqi waayo waa kufri laakiin kufri dee diintii lagaga baxayo ma aha haddaanu qofku kufriyada waaweyn hore aanu mid ka mida samayn qofka oo tusaale ahaan ilaahay subxaana wa tacaala xoolo badan siiya inu idhahdo wallahi waxba ma hayno oo waan iska baahano waanu dhibaataysanay manaa kafara nicma nicmadii buu aasay ile kufriga asalkiisa waa takiya waa shayga oo la aasee nicmadii ilaahay siiyey uu dabool saaray diinta kaga bixi maayo de laakiin waa dembi weyn wa ama binicmati rabbika faxadid ayuu ihi rabbi subxaana wa tacaala ka labaad waa kufru lukhuwa buu yihi manaa walaaltinimadii oo laga gaaloobo macnaheeduna waxa uu noqonayaa ilaahi subxaana wa tacaala dadka muslimiinta walaaltinimo ayuu dhex dhigay inama almu'minuuna ikhwa walaaltinimadii caynkaasi ahayd oo la diido oo cadaawad lagu bedelaana ee kufri bay noqonaysaa walaalnimada noocaasiyo laga gaaloobay laakiin waa kufri asqaroon millada lagaga baxaay ka saddexaadna waa kufru lcishra waa dhaqankii ka dhexeeyey ninka iyo gabadha oo laga kufriyo gabadha oo tusaale ahaan wanaagii ninkeeda uu sameynayay tiraahda waxba noomu noomu qaban weligiiba wanaag kamaanaan arag takfurna alcashiir waa ku yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam ay zawj ninkoo saasoo kale gabadhiisa wanaaggeedii dafira dee kufri bay noqonaysaa laakiin waa kufri asqara milladii shay lagaga baxaya maaha laakiin de waa dhaqankii kufaarta waxaa kufri camalkaa xun loogu bixiyey iyadoon diintii lagaga baxahayn leannahu maaha waxay habboon tahayba qof muslimi inuu ku sifoobo waa dhaqan iyo sifo ay kufaartu dee leeyihiin ka afraad waa kufru dacni kufriga in la duro fi lansaab dadka abtirsiintooda in la duro qofka nasabkiisa in lagu duro rasuulku alayh salatu salaam kufri buu ku tilmaamay waana kufri asqara wa gayru mukhrij min almilla waayo dadka o dhami waa isku wada nasab weeyaan naas kulluhum waa min aadam nabi aadam bay dhammaantood ka yimaadeen waa aadam min turaab aadamna waxaa laga abuuray ciid weligaaba abtirso soo aadam u geli maysa kana aad durayso abtirsiintiisana ha soo abtirsada aadam ubaad isugu imanaysaa meel dhexood ku kala baydheenna waxba tari mayso asalkii laga soo farcamay waa la wadaagaa waxaa la idhaha nasabkuna ama abtirsiintuna wuxuu ka mid yahay sifooyinka dardiga sa usuuliyiinta ay tilmaan dardiga maxaa looga jeeda waa sifo aan xukum lagu xidhi karin haba yaraata qofka dherarkiisa miyaa xukum lagu xidhi karaa in qofkaasi la ammaano ama waxa weeyaan la dhaleeceeyo in la abaal mariyo amabase waxa weeyaan la la ciqaabo nasabkuna waa la mid qofka mid midabka iyo dherarka iyo gaabnida iyo qofka nasabkiisa iyo abtirsiintiisa laguma taxniil karo waayo ashyaadaasi waa ashiyo qofku isagu aanu wax ficila ku lahayn ma isagaa qofku waxa weeyaan iska abuuray shaksigan mucayanka adigu aad ku tacniyaysa isagaa qofku dherarkan isu yeelay ama gaabnida isagaa midabkan isu yeelay idan qofku waxaan isagu shaqo ku lahayn oo ah ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisi uu sameeyey de kuma tacniyi kartid qofka waa arrin markaa aad iyo aad khatiiro ah khatir jiddan kufru niyaxati cala lmeyt kufriga baroorta laga dul baroorto qofkii dhintay taana kufri buu ku tilmaamay rasuulka alayh isalatu salaam waxaana tilmaamay gabadhaasi barooranaysa haddaanay toobad keenin in maalinta qiyaamo loo gelin doono dirac daamurah oo naarah markaa niyaaxa cala lmayit waxay tusinaysaa qofkaasi qadarkii ilaahay subxaana wa tacaala inaanu raalli aanu ku ahayn laguma diidana inaad oydo ama inaad murugooto sida rasuulku buu yihi alayh salaatu wasalaam markuu dhintay inankiisii ibraahim alqalbu yaxzan walcaynu tadmac walaa naqulu ila ma yurdii rabbana wa inaa lifaraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun macanaa qalbigu waa murugoonaya markuu qof kaa dhinto indhuhuna waa ilmaynaya odhanna mayna buu yihi laakiin wax ilaahay subxaana wa tacaala raali geliya mooyaane wax kale tagitaanka aad naga tagta ad naga faaruqdayna waanu ka murugaysanay ka lixaad waa kufru ragbati can ilab kufrigaa qofku inuu iska naco aabbihii oo bimacnaa cid kale uu ku abtirsado shareecadu kufri bay ku tilmaantay waa kufri asqara laakiin oo milladan lagaga baxay ninkii oo aabba aan dhalin oo uu og yahay inaanu dhalin yidhaahdo wuu i dhalay oo arrin iyaduna aada iyo aada u fool xun waxaa la mida taasi ninkaoo qabiil ku abtirsado aan aanu ka dhalan walow aabbahan uu sheeg uu leeyahy u dhalay aabbihiisi rasmigaaba ha ahaatee qabiilo aanu ahayn qofku hadduu idhahda qabiilkaasaan ka mid ahay oon ka dhashay waxay la mid tahay un isaga oo nimaan dhalin yidhi wiil dhalay waayo dee qabiilkani aad buu kasoo farcamay mogta cid dhashay buu kasoo farcamay manaa cidda asaga marka uu leeya waa dhashay mana dhalin ciddaas arrintaana shareecadu waa diiday alkufaaru buu yihi sheekhu gaaladu waa qismaani waa laba qaybood kufaarun asliyuun kufaar kufrigu asal u yahay iyagu aan miladii diinta aan sooba gelinba iimaanba aan la iman qaybta labaadna waa kufaarun murtaduun waa kuwa kufaaroo ridoomana dub u noqday marka hore muslimiin bay ahaayeen laakiin diintii bay dub uga noqdeen oo waa ay ridoobeen waanay fara badan yihin kuwa noocaasi waxaa laga yaabaa inaad aragto aada maqasho kaiir min in badan oo maalmaha ka mida dad ridoobaya riddada lagu sheegaya meel foga ka doondoonin hadal yar baa lagu ridoobaya oo camal yar baa lagu ridoobaya oo ictiqaad kooban baa lagu ridoobaya oo shaki kaa gala masale aanu shaki geli karin baa lagu ridoobaya taqsiimun aakhara qaybin kaloo lilkufaari usugnaatay gaalada la qaybinayo alkufaaru qismaani haddana waa laba qaybood kufaarun gaalo oo ducaatun ila lkufri kufriga ugu baaqaya dadka oo iyagoo hormood ah gaalada marka lee kufri bay ku baaqayaana markiiba qofka ma odhanayaan gaalow hase haatee waxaa jira dee asaaliib iyo wadooyin fara badan oo ay maraan waxaana laga yaabaa gaaladu inay ku qanacsan yihiin walow yaanad milladooda si ay sheeganayaan aad raacinbe inaad diintaadi waxa weeyaan aad fasahaadiso waxay ka fikirayaan walow fi lmustaqbal albaciid mustaqbalka fogba ha noqotee bal inay cidun helaan waxay isticmaalayaan maal waxay isticmaalayaan waxa weeyaan wasaa'il aliclaam qalabka warbaahinta dadka ay ku dagayaan waxay ka faa'iidaysanayaan dhibaatooyinka hayse dadka muslimiinta ah nakabaadka waxa weeyaan dhaqaala darada iyo dagaalada iyo waxa weyaan cadam alamni walistiqraar kafarada waa in laga digtoonaado weeye mitla haulaai ee hay-adaha sheeganaya inay jimciyaad khayriya yihiin qof kastoo muslimoo iimaan loo xaqiiqada garanaya uu garanaya inay yihiin nimankaasi niman islaamka cadowga waxay u yimaadeenna ay tahay inay muslimiinta diintooda ay ka fasahaadiyaan waqaa'ic fara badan oo ka dhacdayna arrinta noocaasi way tusinaysaa mana muujisanayaan waxaanay adeegsanayaan dad islaam u nisbo sheeganaya oo luqadeennana ku hadlaayo midabkee midabkeeda midabkeennana leh marka waa in laga digtoonaado kufaarun muqalliduun weeyaan kuwa kale kufaar iyagoo iska iska daba socdayaalah laakiin dee iyaga jahlina loogu cudur daari maayo mar haddaanu iimaan soo gelin oona marnaba muslim iyo muumin aanu noqon weligiiba daba socda ha noqdo ilaahay subxana wa tacala waa ka tilmaamay maalinta qiyaame inay iska beri noqon doonaan oo qoloba qolada kale ay dafiri doonto kuwii hormoodka iyo kuwii daba socday faa'ida qaala acalaamatu ibnu lqayim raximah llah fa ama alkufru gaalnimada miya fa nawcaani laba qaybood weeye kufrun akbar gaalnimo weyniy wa kufrun asqar falkufru lakbar kufriga weyni huwa isagu almuujibu waa ka waajibinaya lilkhuluudi fi nnaar naarti inuu ku waaro qofka ku dhinta walasqaruna muujibun waa mid waajibinaya liistixqaaqi lwaciid goobdiga ilaahay subxana wa tacaala naar uu ka ballan qaaday inuu qofkaasi mutaysto duuna alkhuluud iyadoo aanu ku waar ahayn ila gaalnimadii weyneyd maaha oo xagga macaasida kale ayuu kala mid yahay undur madaarij saalikiin allahu aclam
قال الشيخ حفظه الله خطر الاستهزاء بالكتاب أو السنة خطر الاستهزاء جيس جيسكي خطر تولي هاي بالكتاب كتاب في القرآن قال لقو جيس جيسو أو السنة أما السنة رسولك عليه الصلاة والسلام حديث أو من أما عدي لقو جيس جيسو دعا إليهما dadka ugu baaqaya ugu yeedhaya kitaabka iyo sunnada iyo wa khataru mukhaalafatihimaa khatarta ay leedahay in la khilaafo kitaabka iyo sunnada sheekhu waxa uu kaga hadlayaa baabkan alistihzaau bishariica shareicada oo lagu jeesjeesaa khatarta ay leedahay iyo inay sababaysa ilaahay cadhadiisa subxaana wa tacaala iyo ciqaab weyn
oo ay dhici karto sida aynu arki doonno qisooyinka qaarkood in qofka adduunyada loogu soo dedejiyo intaan aakhiraba la gaadhin sidaasoo kale khatarta ay leedahay in lagu jeeseeso dadka kitaabka iyo sunnada dadka ugu baaqaya amaba se waxa weeyaan ku camal falaya iyo khatarta ay leedahay in kitaabka iyo sunnada la khilaafo oo lagu dhaqmi waayo qaala rabbunaa caza sha'nuh falyaxdar ha ka digtoonaadaan buu ihi rabbi subxaanah aladiina kuwa yukhaalifuuna can amri rasuulka amarkiisa khilaafaya an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitna inay ku dhacdo aw yusiibahum ama inuu ku dhaco cadaabun aliim cadaab uu xanuujiya amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in loo hogaansamo ayaa waajiba isaga ayaana khayrka iyo maslaxadu ay ku jirtaa waxaana rabbi subxaana wa tacaala uu uga digayaa kuwa amarkiisa khilaafaya inay fitna ku dhaco fitnadaa waxay yidhaahdeen culimmadu alfitnatu hiya shirku fitnada waxaa looga jeedaa shirkiga qur-aankana fitnada way ku soo aroortay iyadoo shirkiga looga jeedo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna siduu yihi rabbi subxaana wa tacaala la dagaalama ilaa dhulka fitno laga waayo bimacnaa shirki aanu jirin shirkiguna waa fitna weeye iyo imtixaan iyo musiibo weyn markaa qofkii markuu khilaafo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku abaalmarinaya inuu dariiqa xaqaa sii garab maro sida rabbi uu yihi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum xaqii markii ay ka leexdeen ay u badheedheen khilaafkiisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda uu sii leexiyey walmacsiyatu tajiru ilaa macsiyatin akbara minha macsiyadu qofka waxay u jiidaysaa tii uu ku jiray mid kasii weyn wahaakadaa shaydaanku insaanka waxa uu doonayaa inuu ku rido macsiyo la sameeyey ta ugu weyn oo shirkiga ah hadduu dabinkaa u geli waayana wuxuu u dhiganayaa dabinka kabiirada dembiga weyn laakiin aan gaalnimo gaadhsiisnayn hadduu kaa u geli waayana wuxuu u dhiganayaa dabinka dunuubta sakaa'irta la yidhaahdo ee taa hore ka yar ee ka hoosaysa haddii waxa weeyaan taas uu u geli waayana wuxuu ku mashquulinayaa makruuhaadka ashyaada aan muxaramka ahayn laakiin laga fiican yahay haddii taa u geli waayana qofka wuxuu ku mashquulinayaa bifuduuli lmubaaxaat ashyaada mubaaxa ah ee iska bannaan inteeda dheeraadka ah qofka xaajadiisa asaasigaa ka fara badan wahaakada markaa shaydaanku sidaas ayaa dabinka ugu daba sitaay insaanka aw yusiibahum cadaabun aliim ama uu ku dhaco cadaab uu xanuujiya cadaabkaasi wuxuu noqon karaa mid adduunyada dhaco qofka markuu sunnadii khilaafkeeda u badheedho adduunyadaba lagu cadaabo iyo mid waxa weeyaan lala sugaayo wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi walain sa'altahum haddaad weydiiso kuwii ku jeefseesay diinta layaquulunna waxay odhan doonaan inamaa kunnaa waxaanu ahaynu nakhuudu inaanu iska dhex gallaanno hadalka farabadinnay oo nalcabu aanu iska ciyaarnay oo umaanaan jeedin diinteenna ku jeefseesna waan iska ciyaarnay bay dhaha hadal badnaan baa noo geysay